mu'asasada warbaahineed ee as-saxaab ayaa baahisay maqaal uu qoray xubin ka tirsan alqaacida oo lagu magacaabo saalim ashariif kaasoo cinwaan looga dhigay dagaalka khaza waa mid jiritaan ee ma ahan mid xuduudeed maqaalka oo dhinacyo badan taabanaya ayaa soo bandhigaya xaqiiqooyin ku saabsan sahaayinada yahuudda ah ee bishii toddobaad oo xiriir ah gumaad iyo xasuuq ku haya muslimiinta khaza ee ay khudlaamiyeen walaalahooda ku diinka ah sahaayinadu waa halista ugu weyn ee maanta haysata basharka wayna ka halis badan tahay tataarka naasiyadda iyo hinduuska waxaana lagu tilmaami karaa inay tahay halistii ugu weyneed taariikhda ee basharka soo marta waxay sahaayinadu beddeshay fitradda uu allah ku abuuray aadanaha iyadoo ka dhigtay dadka kuwa addoommo u ah shaydaanka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee as-saxaab inkastoo cadowga koowaad ee yahuuddu leeyihiin ay yihiin muslimiinta haddana qoraagu wuxuu tilmaamayaa in haddii ay ku guulaystaan gumaadka muslimiinta ay sahaayinada birta ka asli doonaan cid waliba oo aan iyadu hoos imaanayn gaar ahaan buudiyiinta iyo hinduuska isagoona intaa ku daray in xurgufta siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee hadda dhex maraysa ay bilow u tahay siraaca militari ee lamahuraanka u ah inuu dhex maro dhinacyadaas waxaa kutubtooda ay weyneeyaan ugu qoran yuhuudda inaanay mudnayn cid kale inay sii joogto dunida xadna aanu lahayn damacooda basharka inta iyagu ka soo hartayna waxay ku tiriyaan xayawaanaad isugu jira kuwo horar ah iyo kuwo la rabaayadeen karo tanina waxay ka dhigan tahay in siraaca ka dhanka ah sahaayinada uu yahay siraac jiritaan oo aan lahayn saanqaaf iyo xuduud soo celisatoona ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan saalim ashariif wuxuu sii raaciyey hadalkiisa laakiin waa shacab loo carooday oo hoogay arrimuhuna uma dhici doonaan sida ay iyagu rabaan siraaca ay kula jiraan muslimiinta ee ka socda dhulka ambiyada oo ay khazo ugu horeysana waa loolan jiritaan ee ma ahan loolan xuduudeed saanqaaf soo celiyana ma jiro kala duwanaanta dhinacyada dagaalamaya iyo farqiga u dhexeeyana waa mid ballaaran ileen waa loolan ku dhisan hanuun iyo hidaayo marka laga eego jaanibka muslimiinta marka dhanka sahaayinada laga fiiriyana waa loolan isla weynin iyo kibir ku dhisan marka laga hadlaayo sahyuuniyadda iyo yahuudiyadda wuxuu qoraaga maqaalka saalim ashariif tilmaamayaa inaanay jirin farqi sidaasi u weyn oo badi yahuudda iyo qabaa'ilkooda ay sahyuuniyad noqdeen laakiin ay jiraan qabaa'il aanan badnayn oo yahuud ah kuwaasoo aan usoo hijroon falastiin sidaasoo ay tahayna waxay dhammaan ka siman yihiin colaadda ka dhanka ah muslimiinta waxba ma soo kordhinayso wadahadal lala galay yahuudda waana waqti lumis ilaan ballan iyo wacdi midna ma lahan wadahadal lala galana wuxuu sii siinayaa waqti ay gumaad kale ku geystaan masiiradooda taariikhda ayaana ka warramaysa mustaqbalkooda nebi muuse oo ku dhex barbaaray labada weji dhexdooda allana uu ilaaliyey gacmihiisana uu sabab ooga dhigay mucjisaad waaweyn shacabkiina ka xoreeyey fircoon ushiisana ku dilaaciyey badda sidaasoo ay tahay ayaana haddana waxaa isku taagay yahuuddii dibiga caabuday mana ka xoroobin fasahaadkoodii ilaa markii dambe ay tiiha ku dhinteen waa ree banuu israa'iil dadkan oo ah kuwii allah uu carooday islamarkaana lacnaday qalbigoodana engegay allah wuxuu yidhi فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين mid ka mid ah asaaliibta dhagaraysan ee ay sahaayinada oo wakiil ka ah yahuudda isticmaalaan sida maqaalka ku qoran waa inay u dhowaadaan madaxda iyo dadka awoodda leh iyagoo adeegsanaya hanti laaluush iyo dumar waxaana ay kaga gol leeyihiin in ay ka dhammaystaan madaxdaasi wax waliba oo ay yahuuddu doonayso tani waa midda u suuragelisay inay gacanta ku dhigaan qaraarka iyo go-aanka madaxda reer galbeedka gaar ahaan dalalka awoodda leh ee ingiriiska iyo maraykanka mu'asasaadka ugu caansan ee sahaayinadu ka dhistay reer galbeedkana waxaa kamid mid ah hay-adda aybag taasoo laaluushta madaxda ameerikaanka ah cidda ay doonaysana ku fangaraysa doorashooyinka madaxtinimada si ay ugu soo baxdo si kooban go-aanka dalalka maraykanka yurubta galbeed gaar ahaan madaahibta buruutiistaha waxay gacanta ugu jirtaa sahaayinada qof ka mid ah muslimiinta oo ku riyoon karo inuu arrinkaasi bedelana ma jirto weliba iyadoo badi hogaanka dalalka islaamka iyo madaxda carbeed ay adoonsato sahyuuniyadda codka fiitooga ayaana ah dallada dhiigicabyada yahuudda u sahlaysa inay ku kacaan gaboodfallada wuxuushnimada ah ayaa lagu yidhi maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab uuna qoray saalim ashariif mid ka mid ah tusaalooyinka muujinaya in sahyuuniyadda majaraha u hayso hogaanka maraykanka iyo reer galbeedka sida qoraagu tilmaamayo waa siday u ihaanaysteen biden oo ah madaxweynaha maraykanka kaasoo xitaa awoodi waayey in gurmadku sheeg uu gaarsiiyo reer khaza oo uu ka gudbiyo marinada kuna qasbanaaday inuu dusha sare kaga daadiyo diyaarado militari marka laga hadlayo dagaalka khaza wuxuu qoraaga maqaalku tilmaamayaa in netanyahu u arko fursad uu ku dabooli karo dharbaaxadii gaartay maalinkii toddobada oktoobar uuna ku ballaarin karo daa'irada siraaca si uu u gaaro mandiqada oo dhan kaasoo xitaa ugu dambeyn ay dhici karto inuu isku bedelo dagaal caalami ah oo ka holca guud ahaan caalamka laakiin natiijadu ma noqon doonto sida uu netanyahu jecel yahay marka loo yimaado doorka ay dowladda maraykanka ka ciyaarayso xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta khaza wuxuu qoraaga maqaalku tilmaamayaa in maraykanka uu afghanistaan ka bartay dersi ah inaanu si toos ah ugu lug yeelan dagaalada taasi beddelkeedana uu taageero siyaasadeed iyo mid militariba la garab istaaga cidda uu wato tanina waxay ka baajinaysaa in meeydaanka dagaalka noolosha askar iyo saraakiil ameerikaan ah uu ku waayo inkastoo dhiigacabka netanyahu uu isku howlayo in maraykanka uu soo geliyo dagaal furan oo ka dhaca mandiqadda haddana radulficilka maraykanka kama badna kii uu ka sameeyey ukrain xitaa howlgallada ka dhacaya badda cas ee lagu beegsanayo maraakiibta maraykanka ingiriiska iyo yuhuudda waxay maraykanka iyo reer galbeedku ka badin waayeen inay cagajugleeyaan waxaana ku riixaya isagoo u cabsi qaba saldhigiisa militari ee jabuuti maadaama uu u dhow yahay mujaahidiinta yemen iyo soomaaliya ayuu leeyahay qoraaga maqaalka ay baahisay mu'asasada assaxaab ciwaankana looga dhigay dagaalka khaza waa mid jiritaan ee ma ahan mid xuduudeed